maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa manhaj waxbarasho geeya degmada kurtuwaare ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose manhajka oo ah dugsiga hoose iyo dhexe ayaa noqonaya manhajka rasmiga ee degmada munaasabad ka dhacday kurtuwaare oo manhajka lagu shaacinaya ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda maktabka culimo waxgarad macalimiin iyo arday sheekh cumar xayaakala iyo sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid a culimada diinta islaamka ayaa waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyagoona waalidiinta ugu baaqay in caruurtooda uga faa'iideeyaan waxbarashada barbaarinta iyo tarbiyeynta carruurta ay sidoo kale culimadani ka hadleen iyagoona soo qaatay taariikhda dadkii wan wanaagsanaa ee dunida soo maray uguna horeeyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dad macalimiinoo tayale meel kale ha laga keeno oo carruurtana tajwiid ugu dhigta muddo yaroo kooban xataa haddii wax kale la waayo hal macallinoo carruurta alqiraa'atu walkitaabati inoo barhol karo aan keenno ilmuhu markuu alqiraa'a walkitaaba uu ka dhismo waxna uu qoro waxna uu akhriyo rag badanoo akaademiyiinoo wax soo barashada kusoo dhex jiraan ku jirtay kolkaa kadib qur-aanka halli gor qur-aanka ay ugu dhehal yidhahdo laakiin qur-aankan waa inu nudqi ugu saxan yahay macalinka laftiisana muctaqadkiisa uu saxan yahay qur-aanka marka uu dhammeeyey xarumaha gaalada ha isaga dirin madaariskii wilaayaadka dhexdooda yaaliba meel kasta yaalla barwaa qaataan annagu meeshaanu ka nimid wax qalbigu ku qabo baad arkaysaa fii kulli yom waxaa leeyahay xaflad baa joogto qur-aanka intaasaa ka qalin jabisay xaflad baa taalla dugsi dhaxaa soo baxay xaflad baa taalla dugsi qalin jabinaya xaflad baa taalla jaamacadii waa bandhig soo samaynaya yacni waxaa annagu aan aragnay qaybteeda inaad carruurta u diyaarisaan oo wax isku darsataan oo diintii iyo khayrkii aad ka tashataan si ilmihii mustaqbal loogu helo wanaagsan waxyaabaha laga maarmaanka ay ku jir idan carruurta waxaynu ilaalinaa tarbiyada ka mid a rufaqada ay la socdaan aan gaarhka ka haynay yuu ilmuhu la saaxiibaa wakhtiga xagguu ku bixiyaa muxuu haweeyaa muxuu dare muxuu daawadaa muxuu fiirsadaa arrimaha haddaadan mutaabacayn dugsi baan ku daray waana koriyey waana arad bixiyey ciiddana si fiican baan u cudisiyey laa laa laa taasi tarbiyada keliyaita ka mid a cilmiga adu aduu dan kugu aday adaa adaa ka faa'iidaya marka ugu horaysa adaa ka faa'iidaya adaa maxaan ku yidhaahdaa ku nacfinaya marka cilmiga ha la barto walaalayaal haddaadan cilmi baranin oo aada jaahil noqoto xataa su-aasha ugu horaysa qabriga dhexdiisa kama jawaabi karti su-aasha ugu horaysa qabriga maxay tahay man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka hadduusan qofka adduunka intuu jooga uusan baranin muxuu ka jawaabaya wuxuu ka jawaabaya lama arko xataa nebiyullaahi maxamed hadduu garan waayo suuradii nebiyullaahi maxamed baa lasoo hordhigaya sida xadiiska ku sugan sala alla alay wasalam markaas aley ninkaa ma taqaanaa qofka jaahilka adduunyada intuu jooga aan cilmi baran wuxuu leeya ha ha ha afkuu kala taagaya markaasaa dube lala dhacaya markaasaa la cadaabaya walaalayaal cilmiga aan baran ardaydii magaaladan ka soo baxday waxaan iska jaamacadaan iska aan ku kulannay dugsiga sare beerahaan ku kulannay kurtunwaaren ka nib markay leeyihiin waxay ahaayeen tob dadka ugu sarreeya ugu aqoon fiican bay ahaayeen dhammaantooda ardaydii noocaas ahayd ee magaalada kurtuwaare ka baxay waxay noqdeen dakaatiray noqdeen waxay noqdeen injineeray noqdeen waxay noqdeen shirkadaha iyo hantiilayaal bay noqdeen aqoontoodiibaa aqoon dhaaftay ilmahoodii bay wax sii bareen kuwii xilligaa joogay kurtunwaarey ee aan goobaha waxbarashada aan tegin oo aan wax baranin waad ogtihiin reer kurtunwaareyow xaalkooda maanta waa sidee
salaadiinta iyo odayaasha kurtunwaarey ayaa cod dheer ku soo dhoweeyey baaqa iyo manhajka waxbarasho ee uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan waxaan soo qaadnay in iskuulaadkaas aan buuxinno arday yar yar iyo kuwo waaweynba ee ballanta manala qaadeeniyo manhajkii wax lagu baran lahaa ama muqararkii kitaabadii waay ayagaa qaatay lacagnauguma aha mashaa mashaarkii oo meesha lagu qaadan lahaa maamulihii iyo macallimiintii mudiirkii kulli ayagaa qaatay gurigii awaluu noo dhisnaa hadduu meel ka yaro xumaado dayactirka ayagaa qaatay annaga maxaa nalaga rabaa keliya ardayda keliya hooyooyinka maxaa laga rabaa canjeero inay boobsiyaan wakhtiga naloo qabto ha wakhtiga naloo qabtan la ilaaliyo wakhtiga gelinka hore iyo gelinka dambe mid unbuu noqon ama labadu waa noqon doonaa dadka waa la kala weydaanin waxaana laga doonayaa marka qofka saacaddiisa in cunuga uu ilaaliyo hooyada waa noola sheegay insha allahu nin yar iyo nin weyn waxbarashada waa la weynaado lagama yaraa sideeda bannaanba insha allahu nafta tayda markan ka bilaabo waxbarashadaan diyaarawna waana ballan qaadnay insha allahu ummaddan uun ballan qaadnayne idinkaas oo haddaa hortaayna taaganaa ka mid ah insha allahu waxaa ballankaad aan qaadnay ina nala qaadiyno sidaa suldaanka u sheegay insha allahu waa rajaynaynaa beledka awal beled diinaas ahay intaasoo madaaris dugsigaa ka furnaay insha allahu ilaahay idinkiis foomka ay dadku u yeella waa arkaysiin waxaan rabnaa marka ballankii aan qaadnay nala oofisiin kalaamullah iyo kalaamka yunesto kee qaadanayna waa laisbarbar dhigay war kee qaadanaa labada kii allaan qaadanaynaa kii allaanna midigta ku qabsanaynaa qalbiga iyo maskaxdana ku qaadanaynaa kii yunestona waa tuuraynaa waxaa halkaas ka socda iskuul dugsiga waxbarasho waxaa inoo yimi haddaynu markii hore aynu dhaliilaynay macallimiinta waynu ognahay waxbarasha mataa waynu sognahay waxba matee ilmaha waa habsaamaya way ku qaangaadhayaan sheekadaasaa lagu hadda waxaa inoo jooga macallimiin laga soo xulay gobolka shabeellada hoose waxaan rajaynaynaa macallimiintaas inta kurtuwaarey joogto daaye kuwa xamar aaday daaye tayadooda kuwa hargeyse aaday inay u soo noqdaan ayaan ilaahay ka baryayna oo ay u yimaadaan baan ilaahay ka baryayna sababtoo ah kurtuwaarey waa mid waa dhulkii waxbarashada ugu tayada badan ay ka soo baxeen inun ha tarbidaysne il macnaa oo tahjuudna unana dugso hordirne dugso qur'aan il dareerne dugsiyaga iskoolal il dareerne iyo jamniya guddo bisin guddo heey sagaal midiy sagaalaa midi gaam waashano sig macnaa una addunyo liyen aakhare liyen addunyo liyen aakhare liyen macnaa addunyahadee una wayaashne inun naalahol yaaldaharan iyo wiidhaskaharan yillaharan inun macnaa surag ilaahayasaa teligalayka un tarbiixeysnool un hayna iyo habalam qaadnay mushaar qaadhameyshne walaayi mushaar nus ebaameete wuli unus ebaatamere laakin gamele wule hee ilaahay agtis yaayootay inun hirgelasne oo hana dhaqamne maktabka waxbarasho ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu diiradda saarayaa sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyadoo sanadba sanadka ka dambeeda kobac laga dareemayo waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah min dugsi hoose ilaa jaamacadda